kulan wacan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhawaada barnaamijka raadoreeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himila f m barnaamijka raadoreeb oo toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayo joog rugcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada si timaankii toddobaad waxaa inoo maraya sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mida udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kunsagaalboqolkontonyosaddexdii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beledxaaw dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay muqdisho halka tacliinta sare uu eebbo u suuro geliyey inuu ku qaato magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudi carabiya waa mid ka mid a tiirarka asaasiga ah ee baraaruga islaamka dalka waa buddigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku sifoobay keliya adeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aannada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska baddaha noloshiisa saameeyey bulshada gebigeed toddobaadkan waxa uu keliya si qoto dheer inooga sheekaynayaa way aragnimadiisa la xiriirta intii uu joogay britain iyo waxyaabihii uu isaga ahaan ka soo kororsaday ama mahadha ku reebay maskaxdiisa balse waxa uu inooga bilaabayaa soomaalidii uu xilligaas kula kulmay ingiriiska soomaalida marka aan joogay waxaan la kulmay siimaanada loo yaqaanay dadkii hore ee badmareenka noqday iyagoon waxbaranime dabcan dhallinyaro ah ayay maraakiibta ingiriiska raaceen siimaanaha la yidhaahdaa iyagoo markaa waaweyn ayay joogaan dabcan nolol aada u xun ayay ku wada jireen badankooda jinsada ingiriiska mayna qaadanin badankooda qaar way qaateen laakiin in ka mid a maba systemkiiba maxaa jira afka mayna baranin waxaa igu daraa nin ka mid a dadkaas ayaa inuu jinsadii qaato damcay markaasaa nin dhalinyaradii waxbaranaysay ah ayaa kaxeeyey waa magaalada manchester markaasuu u tarjamay maxaa tahay bui adigu may wuxuu ninkanaan af ingiriis uga tarjamaya waa nin joogay dhowr iyo labaatan sano soddon sano ku dhow joogaa aduu iska bax buu dhahay bas wuxuu yidhi adiga intaad nooshahay dalkan iqaamad ku joogi laakiin jinsada ingiriiska ma yeelanaysa socdo yani waxa waxa mayna baranin waxaa joogta marka dhalinyaradii dalka laga diri jiray ayay joogtay dhalinyaradii la diri jiray marka in badan oo ka mid ah laguma soo dirin tartan intay tartameen oy xaq ku heleen laguma soo dirin ee waxaa lagu soo diray si kale ayaa lagu soo diray waxaa lagu soo diray wasiir baa yidhi hala diro nin baarlamaanka ku jira nin dowladda jooga khalaas yaani dadkan igu dar scholarshipka saasaa lagu siiyey ingiriis ka yimaadeen badankooda marka waxaa mayna soo baranin yani waxaan ka mid ah qaar ka mid a markaan la kulmay oo magacooda aad weydiisid bay magacoodii bedelayaan magacaa markaasaa wuxuu leeyahay abraham war adiga abraham ha dhihine magacaaga ii sheeg maya adiga nin jaahilaa tahay waxaan ma garanaysa abraham waa ibrahim yani macno male adiga waxaa ku haysa aqoon la-aan magacaa joseph joseph muxuu yahay mahooyaa joseph ku bixisay hooyo soomaaliya joseph maqasheba ma jiro me waa yusufa weydaan garanaynin saasaa la yidhahdaa markii dhalinyarada aan la sheekayso ruux bajalaar qaatay ma ku jiro dhammaantood marka waa waxay ahaan failya bay ahaayeen suuqooday galeen saa daraaddeed dadka haddii si tartan inta la tartansiiyo ay waxbartaan oo imtixaan run laga qaaday oo shahaado runa qaataan haddana haddii scholarship ummadda ka dhexaysa wasaaradda tacliinta u yimaado ama wasaaradda difaaca ama dowladda u yimaado waxaa la dadka inta la tartansiiyo inta ugu fiican inay soo baxdo oo dadkan bannaanka u dirayno dad successful ahoo la hubo ay noqoto dabanjirada waagaas aan la kulmay ayaan hadda u jeedaa mararka qaarkood oo libiya intaan tagay baa siddeetan baasaboor la isoo hordhigay oo la yidhi siddeetankan oo madaxweynihii markaa joogay iyo wasaaradiisii iyo odayaashii reer noo soo direen badday galeen baa la hal ruux kama joogo waxaa ka joogtaa l keliya ardadii bost graduate ka ahayd ee daraasaad culya oo idinku soo dirteen muqdisho university keliya joogtaa la yidhi saa daraaddeed jiradii waagaas ayaa dalkeenna ilaa hadda haysa marka waa meel u baahan in laga daaweeyo oo si xoog badan la yidhaahdo dadkaa la tartansiyo taban waxay ka mid ahayd waxyaalahan aada run ahaan aan uga soo naxay ayay qeyb ka mid ahayd taban bilaha aan joogay dadka jooga say dhaqanka uga tageen waan dareemayey sida carabta joogta oo kale aan qaar isku galaas ahayn galaasyo kala dhiganaya laakiin iskuulka intaas dadku waxay mashquul ku yihiin reer yurub waxbarashadooda iyo saas oo kale ruux ruux fiirsan arki maysid laakiin dadkaas carabta laga soo diray iyagana dhaqan fiican mayna lahayn kuweena kama wanaagsana saa daraaddeed inaan afka aqaano mayna ogeyn iyagoo marka toddoba sideed ay galaasyo kala dhigtaan marka nin afrikaan aho iska caadi ah ingiriis marka ila hadla ingiriis baan kula sheekaysan saas oo kale markaas halka istaagi gabdhahaas reer yurub ee meesha socday ka sheekeynaya marka muddaan dhegeysan jira marka dhowr bilood markaan dhegeysanayay ayaa ku yaroo liibiyaan ahoo la in la fasaadiye la rabay mid kaloo liibiyaana raba inuu fasaadiyo wiil yaroo iska sideed toban sano sagaal iyo toban sano jira kii baan guriga geeyay marka kii baan waxaan siiyey kitaab qur-aan ah kii baan sijaad siiyey kii baan qolo waxaa dhashay reer suufi ah oo fiican baa dhalay marka si fiican baan kii u hanuuniyey aakhirka kii baa marka u sheegay inaan afka aqaano bes way marti qaadeen darsigaan rabay baan ku waanasiiyey runta marka la yidhaha aada bay u fiicnayd waxaan ku intaas gabar socota iyo wiil socota reer yurub ah dharkooda iyagaa iska leh aduu ma lihid yani se u labisanayaan dalkan culturkiisa wey adiga culturkaaga maaha adiga marka askari baa tahay sacuudiya laga soo diray falastiin baa tahay suuriyan baa tahay sidaanaa tahay khaliijita ugu badnaa intaa sheekadin oo dhegeysanaya baan ku idhi wax wanaagsan marna maydaan ka sheekeynin baan ku idhi islaamkii iyo akhlaaqdii iyo dadnimadii awe xagay ka baxday adigu kolkii dambe dambe si xoogle igu cudurdaarteen taasna waxay ii ahayd duruus qeyb ka mid ah ayay ahayd dadkaas yani waxaan xusuustaa gabadh intaan u tagay gabadh ba shaah bay karanaysaa siday luqadooda ula weyn tahay dhaqanku ula weyn yahay oo wax la yaab la waayo markaasaa waxaan idhi ingiriis baan kula hadlay waxaan waxaad isiisaa coffee with milky baan dhahay markaasay tiri saahan dhihin bay tiri yani waxaan ka waxaan idhi kafee caana la isii baan mogta with milky with baan saahan dhihin bay tiri maxaan dhahaa white coffee dhabay tiri kelimada caddaanka isticmaal bay tiri ee caanaha isticmaal bay tiri markaasaan idhi haddaan idhaahdo with milky iyo white coffee haddaan idhaahdo shaah cad kafee cad isi iyo kafee caan la isi maxaa udhexeeya oo adi maxaa kaa galaba tiri ma afkaagibaabay tiri waxaan waa tiri waa afkanagii bay tiri anaad iga baranaysaabay tiri waa runtaa baan ku yidhi maxaa jira fiili afka gabadhaa yarta ah ee shaah iibinaysa waxay waardiye ka haysaa afka way ilaashanaysaa mayna afkeena inaga aynaan ruuxna u sixin waad ku qosli ruuxii qalda waad ku qosli inaan ku qosli lagama raba waxaa la rabaa inaan u saxdo hadduu yurubiyaan khaldo haddii carabi khaldo haddii soomaali khaldo xataa in loo sheegaa la rabaa marka gabadha yartaa darsiga isiisay waa darsi culus buu ahaa in afka la ilaashado oo si xoog badan moogtahay loo ilaaliyo waxyaalahan ka bartay run ahaan ayay ka mid ahayd marna ma arkaysid afxumo ruux intuu soo raadsado daban waxyaalaha culturku si u kala duwan yahay markii igu horreysay maalintii labaad baheed baan u marayn ayaan waxaan fuulay guryaha dhaadheer liftiga lagu fuulo yani korontada leh ayaa fuulay wiishkaa markaasaa gabadh ay wadata iyo aniga saddexdanaasaan ahayn aniga iyo gabadhii iyo aygeedii ay wadatay aygu marka anuu ila ciyaarayaa markaa oo igu soo dhawaanayaa meel aada hadda kusii durugtana ma laha markaasaan derbigaan isku dhejiyay waa xustaa markaas waxay leedahay waa waa wuu faraxsan yahayoo kolkuu arko ruux cusub uu la ciyaaraayo marka yani mawsu iyada raalli waxay ka tahay yani ayga suu ila ciyaaraya raalli ka tahay anigana de madhabkeeni shaaficiyada iyo ti markaasaan derbi inaan ka baxo meelaan ka bax haddaan ilaa waan ka bixi lahaa marka dadka soomaalida markii ay meelaha tagaan waxyaala aada ugu rafaadayaan maxaa ka mid ah ayda oo kalaa ka mid ah marka meel walbuu joogaa meel walba iska wataa dadkao dhan baa wataa marka waxaad ka qaban karta adiga marka ma laha saa daraaddeed waxaan fiirinayay dhaqanka dadku suu yahay markaasaa dhaqankiiba ruux iskala qabsan soo maaha marka meeshan beertan la fadhiyo daba aygu iska joogaa uu ku kaadin adiga beertii uun waa isla waa laisla wada joogaa dadku marka danka ma leh waa dhaqankii baa la iskala qabsaday yani wax oo looma arka wax dhibaataa looma arko maalinta marka nimaan isla aan iwaday baan xoogaa iska sheekaysanay aan kolkii dambe iska saaxiibnay markaasaa waxaan soo qaatay caday baan guriga kasoo qaatay cadaygeeni geedka ah baan guriga kasoo qaatay jeebkaan soo gashaday baabuurkii markuu fuulay baan cadaygii baan cadaday marka markaasaan candhuuf aan ugu talagalay ayaan dhulka ku tufay markaa si weyn laba ban marka markaan tufay ninkii waa xanaaqay marka bal adiga cali waxaa samaynaysa arag waxaan oo kale maxay tahay war eyga kaysoo dhex fadhiisataane cadagayga maxaa igu didaysa marka waa markaas raalliho maarata waa waxaana bal inaan fiiriyo yani dareenka aniga waa sax shaaric kuma cayda yani waa run laakiin haddana fiiri dhaqanka suu yahay marka cadaygaas aad iska cadaynayso ceeb maaha waxa maaha dhib ma laha no waa la iska caydaa yani laakiin fiiri cadaygaas wuxuu ku yahay dhib weyn laano dalkan dhaqankiisa ka mid maaha yani dhaqanka ka mid maaha inaa saa uga cadato run ahaan markaan saa u fiiriyo dabcan dhowr meelood baan markaa u safray laakiin xoog waxaan saaraya aniga afkayga iyo dadkayga dabcan markii aan markii waxaan aada u xusuustaa aqalkan deganaa waxaa taqriiban gabadha ingiriiska ah asalka waxay ahayd jermal bay ahayd marka animaan ogeyn afartan guuradii dagaalkii labaad ayaa markaa loo dabaaldegaya guush laga guulaystay jarmalka daba ninkii jarmalka markaa haystay hedbad kuol wuxuu yidhi aniga guul iimayna nooma ahayn ee shirka dowladaha haween aan kasoo qaybgeli laakiin guusha iyo dabaaldega kama soo qaybgelin marka dagaal weyn baa yurub markaa ka dhacay waa afar iyo siddeetankii ani marka gurigaan jooga gabadhan joogta oo nin bakistaani qabo saddexda nidaa doodayna marka labadooduna marka isku layn weeye anna layn baan kasoo jeedaa ani waxaan leeyahay jarmal hadduu rayn lahaa isagaa maanta laga sheekayn lahaa yani isagaa geesi noqon lahaa yani yani matalan hadduu rayn lahaa hitler hadduu rayn lahaa isagu maanta taariikhda laga sheekeynayo guusha tiisay noqon lahayd taban ingiriisku dadka dada gubaystaba ugu badan yahay oo annaga dalkanaga jarmalba mana ark baan ku leeyahay hitlerna ma naqaano annaga idinkaana gubaysaan dhahaya mogta gabadhana marka waxaa ahayd so original waxay kasoo jeeday jarmal laakiin iyadiyo ninkeeda iyo caruurteeda saf ballaaran bay ku jiraan anna keligay baan ahay waxaan leeyahay yani waxa jarmal maanta loo cadaadinayo waa laga reeyey ee shacabka jarmal shacab xun maaha yani hitler hadduu xumaana shacabka jarmal inuu xun yahay maaha saas marka maalinta may keligay marka iyo marka caruurteediiyo ninkeedii lama joogaan laakiin adiga in dhallinyaraa tahay sideed ku ogaata bay tiri ingiriiska dulmigiisay ku ogaata bay tiri ingiriisku annagana gumaystay baan ku yidhi dhulka noo kala qaybiyey waa sheekadeennii baan u galay dabcan markaas intay aada u xanuunsatay ayay tiri anu inaan jarmalahay moogtaa bay tiri arbaan maya ana waxay tiri aabbahay iyo hooyadaba dagaalkaad baa lagu dilay tiri anoo ilma ah marka carruurtii meelaha laga soo ururiyey yaan anuu ku jira bay tiri ninkayga carruurtayda warkan hadda kuu sheegaayo uma sheegi karay tiri oo hadda ingiriis ingiriis baan nab ahay ma dhihi karay tiri laakiin waxay tiri aniga adduunyada dalka aan ugu nabcahay bay tiri waa dalka ingiriiska bay tiri laakiin waxay tiri caruurteeda iyo ninkayga ha u sheegin bay tiri marka waxaa waxaa dareemi fiiri bini aadamku xorriyada xorriya la-aantu meelo badan bay ka jirtaa aadan adu ogeyn yani dalka aad mood inaad xorriya xor ma wada aha saa daraaddeed gabadhaas waxay sheegi karin waxay rumaysan tahay ma sheegi karta yani guud ahaan marka run ahaan marka saas loo fiiriyo socodka matalan waxyaalaan aad usoo xusuusta anoo maalin intaan waqti hore soo baxa iska lugeynayo jawigaas labaatanka darajo marka iyaga kuleel bay u tahay aan lugeynayey gabadh aan ku qiyaasayo lixdan iyo marka inay jirto cumrigayga lama laabkii bay jirta marka gabadhaas yani lixdan iyo something meelahaas yaa orod igu dhaaftay marka marka gabadhan hooyadii oo kale camal mogtahay marka orodkii ugu dhaaftay waan fiirshay waan yaabay adiga dadkan maxaa eryaaya see yani sidee yani waa isweydiiyey dabcan dadkan shaqay ku xidhan yihiin dhammaantood hadduu baskaasi ka tago ka ku xiga shan daqiiqa soo daahda shaqadeedii way ka daahi tareenku hadduu ka tagi karo waxaa dhigi karta inuu yahay toban daqiiqo absentaa loo qoraa waa maqantaa loo qoraa already lacag bay khasaari faylkeeda ayaa waxaa loo gelinayaa inay soo maqnayd waxaan u malayn socodkayga wax badan inay gabadhaasi gabadhaas maamada libaaxadda inay waxaan umalayn socodkayga nolosheeda qeyb ka mid inay bedesho waa hubaa yani maxaa jira dadkan dhan waxay aayar la socdaan shaqa la-aanta weeye saa daraaddeed carruurtayda markii aan waagi dambe guriga dhexdiisaan ku tababari jiray laafyaha laafyaha dhaadheer oo moogtahay oo kolkay dumarkeena iyo raggeena markay daraqyaha socdaan gacmaha yani taqriiban gacanta gacantana mitir bay noqonta dambana mitir bay noqon marka ul hadduu watana waa laba mitir waayo marka waxaan ku dhihi jiray halkii mar waxay dileen toban ruux oo kale iyo indhaha keliya soo maha yani gacanta haddii hadda matalan london oo kale iyo istanbul iyo joogtid ood gacanta saa tidhaahdid dad baa disha adiga yani dad baa indhaha ka tuuraya soo maha laakiin waxa sidan loo wadaya oo loo tigtigan yahay oo ruux gacantiisu ay isaga dhaafi ruux kale ku dhacaysaa soo maha ina marka dhulka weyn iyo shaqo la-aanta ayaa wuxuu ina baray inaan tartiib isaga noolaano iska laafiyoono oo gacanta la fidinaayo gabdhahaaba si gacan dheer baan u malaynayaa raggiina bakoorad ul dheeray qaateen inay tahay waxyaalaha aan aada usoo mulaaxadeeyey run ahaan ayay ka mid ahayd daban dadka diinta run ahaan way jecel yihiin dadka diinta haysta ee meesha ku nool yani aaday diinta maaragtay qiimo weyn bay la leedahay runta marka la yidhaahdo waa way jecel yihiin khaasatan dadka madmadow ee muslimka markay ku arkaan oo amerikaanka iyo ingiriiska markay ku arkaan aad bay run ahaan u xiiseynayaan haddaan soo ururiya markaa run ahaan noloshayda daban waxaan xusuustaa gabdhaha meesha dhiganayay mid ka mid ah aan mar waxaa iyadoo si baan isugu dhacnay waxyaalo macayanay rabtay wixii way socon waayeen waa isku dhacnay mar galaaska dhexdiisa ayaan si aan isaga gooyaan kelimo yareh adag ku idhi iyadana maalin dambe i fiirstay kelimado kale igu tiri marka tit for tat waa waa kala qabnaa baan ku idhi aniga adiga khalaas yani waa iskuulkii taban way miskiin yani waa iskuulkii way ku fashilantay anoo iska socday marka maalin waxaan tan qisada waxay ku saabsan tahay dadka fiiri markii aynan damiirka laga dilo sida dhibta yaray isu dilayaan u dhintaan bay cabiraysaa bas gabadhii markaa markii aan arkay waa ku farxay waxaan ku yidhi tareenka waxaa la sugayaa labaatan daqiiqo waa waqti fiican naas ka fiican ku siiyo waa yahay tiri alaas adiga kabajiina waxaad rabtaan cabnay waxaan ku yidhi adiga gabadh fiican baa tahay aniga adiga waa isku dhacnay laakiin waa heshiinay khalaas yani hadda waa ku faraxsanayaan shaaha iga aqbashay ma guursatay baan ku yidhi hadda ka hor markaasay tiri ma guursanin mana guursanaya tiri ma guursanin waan garta gabadhee baaba tahay laakiin ma guursana waxaa ka wadaa ma an waxay tahay noloshayda waxa uga baahanahay hadda rag waa haystaa laakiin waxay tiri saasaan ku noolaanay tiri caruur iyo buuqoodii mashaakilka ma rabay tiri maalintii aan dareemay tiri inay da-daydu hormartay oo ragguna ayna dan iga lahayna waan isdilayaabay tiri bastooladii aan isku dili lahaana waan soo iibsaday bay tiri guriga taallaabay tiri haddaray marka fiiri si dhib yar ayaa dadku fiiri waxyaalo ilaahay uu inaga inaga caafiyey oo fara badan ayaa markii diintii lala diriray masiixyadii lala diriray akhlaaqdii lala diriray dhallinyaradii la fasaadiyey dhallinyaradii ilmay dhali ilmihii marka lalama korinayo marar badan si dhib yar marka ayuu reerkii u burburay markaasay dhashii ku yaraatay reer yurub ay hadda marka dalal badan oo reer yurub ay waxay qabaan mushkilo caruur la-aan ay qabaan dhallinyaradii ba waxaa lagu diray guurkii raggii iyo dumarkiina si saxa isagama kaalmaysanayaan guriga marka gabadhaana aad baan usoo xusuustaa waan isdilayaadaas jug weyn run ahaan bay gaadhsiisay dabcan waan waaniyey markii waxaan ku yidhi maya waa inaad guursato caruba dhalaysaa saas ma ma rabay tiri bastooladii baan soo iibsamay tiri waa baan isdilayaa saa daraaddeed fiiri marka dadka akhlaaqda laga dilo iyaguna si dhib yarba isu dili karaan yani waxyaalaha hadda dalkeena ilaa hadda uu ka ladan yahay alxamdulilah yani ruuxu dhib kastoo gaara ilaah baa ii qadaray wuu iska faraxsan yahay wuu iska noolaanayaa daban ingiriiska inta aan joogay bilahaas waxay ii ahayd run ahaan madraso daban go-aamada aniga aan maalintaan qaatay maxaa ugu weynaa waxaa ugu weynaa kow inaan yurub dalal kala tago daban go-aan baan ku qaatay si aan u arko mogtay oo sidan ingiriiska keliya aysan ahayn waxaan go-aan ku qaatay inaan aniga yurub iyo america reer galbeed inaan anigu usoo haajirin oon usoo dhoofinna maalintaasaan goa ku qaatay maxaa jira waxaan dareemay ilmaha aan anigu meeshan keeno akhlaaqdu hadday ka dhunto iyo hadduu khamro barto iyo hadduu gaaloobo iyo hadduu isbedelo intaba anaa mas-uuliyadiisa qaadaya yani ficlan aniga oo da-daasa aan khatar gelaya marka haddii marka ilmo yar aada meesha ku koriso garanti damaan ma haysati adiga ilmahaasi inuu dhaqankiisa diinta sii haysanayo ma ma jiro kaas saa daraadeed maanta oohinta gabdhaheen iyo caruurta dhaleen oo moodaya caruurta inay ugu leeyihiin yani ayay u haystaan caruurta adi waa dhali dalka u baahan sweden ingiriiskan saas laakiin maalinta ay aad adiga dhasho adu ma lihid mee dalka iska leh saacaddii la rabaana haddaad adiga qawaaniintaas boqolkiiba boqol see loo rabo aad u ilaalin weydid intaa in lagma dhanna waa lagaa qaadanaya leanna dalka iska leh caruurta maalinta aan waxaan go-aan ku qaatay inaanan meeshan keenin markaasaan ilaahay waxaan ka baryey inuusan igu qasbin inaan yurub aniga aan usoo haajiro oon yurub imaado ilaah inuusan igu qasbin lama marka qaarkood hawl aadan rabin ayaa yaa qasab ku geli karta aadoon rabin go-aamada run ahaan waaweyn aan soo qaatay ayay run ahaan ay ka mid ahay taban intii ka dambeysay waxaan u malaynayaa sana aan intaasoo goor tegin ma jiro laakiin hawl fiican baan u tegi jiray laakiin weligay inaan isdhiibo ma ku fikirin ilaa haddana jinsiyay reer yuruba maana qaadanin يمكن أفرطن سنة كدب كون سنة كدب إنا قاطع وعسك الصورة قال
waayanagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo qaybta toddobaad taxanaha sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a dobdhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamij la mid a iyo qaybta toddobaad waa ismaaciil maxamed samatar oo idin leh nabadgelyo